bismillaahi raxmaani raxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka habeenimo idaacadda snai taariikhdu waxa ay ku beegan tahay lixda meey sannada laba kun koo iyo labaatan qodobada aad caawa warka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah shacabka magaalada jowhar oo cabsi ka muujiyay biyaha fatahaadda webiga shabeelle ururka tayo oo ka hadlay qorshaha afurinta dadka danta yar ee magaalada beledweyne maamulka tuulada baarey oo ka hadlay xaaladda nololeed qoysaska ka barakacay tuuladaasi wasaaradda caafimaadka soomaaliya oo shaacisay dadka u dhintay cudurka covid nteen xubnaha sarifka iyo suuqyada ayaad ku maqli doontaan akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah madaxweynaha kenya oo la kulmay ergega qatar dhegeystayaal inta aad maqasheen waa qaar ka mid ah qodobada warka habeenimo u diyaargarooba kuwaasi oo faahfaahsan aan ku horeeya shacabka magaalada jowhar ayaa cabsi ka muujiyay biyaha fatahaadda webiga shabeelle siduu warbixintani ku faahfaahinayo cabdiweli axmed hilowle biyahan oo kasoo baxay tuulada baarey ayaa soo gaaray kanaalka calishoobare kuwaasi oo usoo jehaystay magaalada jowhar waxaana jira cabsi shacabka magaalada jowhar ay ka muujinayaan fatahaadaha webiga shabeelle xuseen deble oo ka mid ah goobjoogayaashii ku sugnaa goobta ayaa la hadlay idaacadda isnaay waxaan hadda aan kor joogaa kanaalkii weynaa ee calishoobare waxaan saakay aaday meeshaas indhaindhayn marka markaan tegin waxaan la kulmay kanaalkii weynaayo oo waxaa loo jeexayo dhinaca koonfureed wallaahi dadka hadda degan dhinacyadan meesha hadda biyaha ay ku socdaan oo dhaygawaan tuulooyinkan hadda oo u dhadhow meelahan ayaa waxay sameeyeen afar tuulo waaye afarta tuuloana iskugu yimaadeen waxay ugu talagaleen inay biyaha iska celiyaano ee dhinacan magaalada soo jeexaan ma gaarin laakiin way ku dhawaayeen marka waxay ku fikireen intii ayaka biyoobi lahaayeen inay iska bixiyaan biyaha iska leexiyaano wallaahi biyo aad oo saa'id u wey badan waaye hadda waxa ee jeexan qaybta dhinaca koonfureed ee keliya buurka ahay qaybtaas way gooyeen biyihii kanaal ku socday oo kanaal kale oo waxaa ah xawaalad daacun ka imaanayay biyo kusoo shubay kaasi hadda socda laakiin dhinaca kuwa qooyi hadday jeexma ku hayaan kaasaana haddii la jeexo ay biyaha saa'id noqonayaan adiga caawa hadduu ilaahi yidhaa damasha damasha way basameey dhinacaas adiga habeen dambe waxay ka dambeeyeen magaalada halcelisa baa dowlahay guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed meyre makaraan iyo mas-uuliyiin kale ayaa gaaray kanaalka calishoobare oo ah halka biyaha ay ka socdeen waxa uuna guddoomiyaha sheegay in ay xirantay waddada u dhexaysa jowhar iyo garoonka ayna wadaan dadaalo wax looga qabanayo fatahaadaha webiga shabeelle waxaad arkaysiin meeshaan inay tahay waddadii la mari jiro erboorka loo mari jiray maanta waxaa ka bilowday kala wareeg in waddadii doon la saaray ay joogtaa biyihiina waxay maaragtay aad u soo cuskadeen kanaalka calishoobaro ayagoo maaragtay dhinaca magaalada rabaan inay soo aadaan oo lagala dagaalamo wahay inay maarata magaalada xaggeeda u soo gudbaan biyaha marka waa musiibo aad iyo aad baa xaddeeda u weyn tahay waxaan rajaynaynaa inay maaragtay boqdaas ilaahay uu noo fududeeyo dadaal badan iyo sidii lagu xiri lahaa ayaa lagula jiraa shaqo badanna way ka socotaa laakiin waxaad mooddaa intay shaqada ka socotaba inay wax badan oo culeesa ama tuulooyinka ama magaalada xaggeeda inay maarata culeys badan ay biyahan ku yihiin waa wax aad arrin aad iyo aad u culus oo aad mooddo inay maaragtay xajmiga maaragtay maamulka gobol ama degmo ama xaatay statekaba ay maaragtay ka sii weynaarto magaaladii inay go'doomisay labada dhinac jidadka ay ka xirta ayay maaragtay halis ugu socotaa dhinaca kale guddoomiyaha gobolka ayaa shacabka ku nool jowhar iyo tuulooyinka hoos yimaada ugu baaqay in ay ka qayb qaataan gurmadka lagu xakameynayo fatahaadaha webiga shabeelle marka waxaan u sheegaynaa bulshada reer jowhar iyo dhammaan tuulooyinka dadka deganba in laysku fiirsado ama wax laysku fiirsado way ka wenyihiin biyahan waa musiibo oo maaragtay fatahaaddan marka ilaahay inuu maaragtay naga badbaado ilaahayna noo fududeeyo sida looga guulaysan lahaa inaan ka wada shaqayno una wada gurmano intaan maaragtay biyo tuulada ka leexiya inta u leexiya inta u leexiya lagu hadli lahay inaan u wada gurmano ama xoogga wada saarno isuguna wada tagno meesha ay biyaha ka soo baxeen si looga kaaftoomo ama looga helo markaas maaragtay biyahaasu inay maaragtay ay dhibaatadooda iyo xaaladooda ay naga xalisanto sanadkii laba kun saddex iyo tobankii sidan oo kale waxaa magaalada jowhar soo food saaray fatahaadaha webiga shabeelle oo kaga yimid tuulooyinka dhaca dhanka waqooyi bari ee jowhar balse shacabka magaalada ayaa u istaagay inay iska difaacaan biyahaasi ururka tayo ayaa ka hadlay qorshaha anfurinta danyarta magaalada beledweyne waa kan cabdicasiis xasan cabdulle oo warbixintani soo koobaya gudoomiyaha ururka tayo ee magaalada beledweyne maxamed cali ibraahim ayaa sheegay in ay bilaabeen in bulshada ay ka taageeri doonaan adeegyada sida waxbarashada iyo caafimaadka ama u diyaarsan mar kasta inuu caawiyo ama samata bixiyo dadka markaasi taagta yar ama aan awoodin markaasi kharashaadka wax kasta inay isaga bixiyaan haddii ay noqon lahayd markaa dhankii caafimaadka dhankii waxbarashada iyo dhammaan ashyaada asaasiga ah taasina waxaa daliil ah maanta in markaasi ururka weliba qaybta beledweyne inay markaas ay isu yimaadaan diyaarsanahay hadduu allaha awooda la idmo in markaas barnaamijka afurinta sidoo kale waxaan u diyaarinay dad markaasi u gaar ah oo markaa qaybta muqdisho noo joogto ilaan ururka markaasi laba qaybood waaweyn ayuu kale leeyahay qaybna waa markaa waxay ka tirsan yihiin markaa magaalada muqdisho ayay ka aasaasan yihiin qaarna markaas degmada magaalada beledweyne ayay ka aasaasan yihiin marka waxaa madax u ah ama xafiiska uu inoogu furan yahay waa magaalada beledweyne runtii waxaan dhihi karnaa ururka tayo weliba qaybta beledweyne inay markaas ay isu yimaadaan diyaarsanahay hadduu allaha awooda la idmo in markaas barnaamijka afurinta sidoo kale waxaan u diyaarinay dad markaasi u gaar ah oo markaa qaybta muqdisho noo joogto ilaan ururka marka si kastaba ahaatee inta badan ururada dhallinyarada ee ku sugan deegaanada dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa sanad kaste marka la gaaro bisha barakeysan ee ramadaan waxay anfuriyaan dadka sooman ee danta yar maamulka tuulada baarey ayaa ka hadlay xaalada nololeed qoysaska ka barakacay tuuladaasi siday warbixintani ku faahfaahinayso waryaheena maryame sheekh cabdi cumar ibraahim nuur oo ah gudoomiyaha tuulada baarey ayaa sheegay dhibaatada fatahaada iyo roobabkii isbiirsaday ay ku hayaan ku dhowaad kun qoys oo u barakacay meelaha burcooyinka ee tuulada korkeeda ah kadib markii bishan uu karkaarada jabsaday webiga shabeelle ee mara tuuladaasi buuq xoogan oo ka jabsatay tuuladaas ayaa sababtay inay dadka ka barakacaan iyaga oo ay ku hareen tuulada labaatan qoys oo keliya sida uu sheegay gudoomiyaha xaalada fasilaad meel xun bay maraysaa way calaa hal mar le hal meel ka qalxaday oo mar horo boqol sano ka hor ka baxday ayaa maanta noogu baxday haddana maamulka kolley looga wax garab aan ka haysanaa ayaa bilan keenay loolaf noo keenay shalay ayaan ku bilaabnay loofid laba bukus oo labada dhinac aan shalay loola aaridnay haddana waa sii wadnayo haddana dhereed baa loo haya baas waxay goo soddon iyo shan mitir oo dhiran ahaada dadkii oo banaanka joogiyey ciyaalkii iyo habeenkii xalay qof wiildiima ku jirto oo gaariya degan waxay ku sugiyiin buurka hubiya dhinaciisa ee deganya oo qeybta xuquuyi qabta xuquuyi sagaal boqol iyo konton iyo kow quusaa degan wax oo tuulada kuyirsa labaatan quusaa kuyirsa oo oo meesha doonka ee degan labaatan quus inta kale banaanka cambaha hoostooday kuwala jir qoysaskan ayaa bannaanyaal u noqday dhaxanta roobabka iyo kaneecada maadaama ay meel cidla ah iska fadhiyaan waxaanu sheegay guddoomiyaha in ay wadaan dadaallo maamulka haddana ma jiraan shacabka iyo hay-ado u soo gurmaday dadka daasan kanaalada korkooda waxa uu ka codsaday bulshada iyo hay-adaha inay u soo gurmadaan dadkani ku tabaalaysan bannaanka tuulada waxa uu saameyn ku yeeshay
xali rafaadka dhacay haddii caawa maanta uu darsoonto waxaan ka baqanaa meesha aniga ka bilaabo iyibii waa laga qahay xansooyi waa laga qahay waxaa hadda soo dhawiyin banaaniya hadda halis tahay baan ayay ka qaxa beerahooda waa soo marki waa kusoo noqdeen maamulka dhanka buqday naga caain kale oo oo bulshada meesha kasoo qaxday ee wili habeyaa daalimiin ah wallahi waxaan u sheegaa bulshada aan laga soo gaaro hooyigii ay gala lahaayeen bacooyin bustooyin shisheeye haddii laga soo gaarin dhimashaha baalis ay u yihiin dhimasho halis kadib markii kowdii bishan uu jabsaday webigaasi baareey beeraley badan oo dalagyadii ay ka jareen waxaana ka mid ah tuulada libiga halka laga barakacay iyadoo beero badan halkaasi ay ka go-aan sidoo kalena ay ku wajahan yihiin tuulada bannaaney ee duleedka degmada jowhar wasaaradda caafimaadka soomaaliya ayaa shaacisay dadka u geeriyooday xanuunka covid sagaal iyo toban wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya ayaa xogta fayraska korona ku sheegtay in afar iyo siddeetankii saac ee lasoo dhaafay la diiwaangeliyay laba boqol afartan iyo toddoba xaaladood cusub oo covid nneteen ah kuwaasi oo laga diiwaangeliyay muqdisho iyo gobolada dalka dadka cudurka laga helay ayaa waxa ay kala joogaan somalilan waxaa joogta boqol sideetan iyo kow ruux puntland soddon iyo toddoba ruux banaadir saddex iyo toban ruux hirshabeelle sagaal ruux koonfur galbeed afar ruux iyo jubbaland oo laga diiwaangeliyay saddex ruux sidoo kale war ka soo baxay wasaaradda ayaa waxaa lagu sheegay in dadka cudurka laga helay ay kalyihiin boqol konton iyo shan rag iyo sagaashan iyo laba dumar ah halka cudurka ay u geeriyoodeen afar iyo labaatan ruux iyadoo ay kasoo bogsoodeen boqol afartan iyo saddex ruux guud ahaan cudurka safmarka ah ee covid nneteen ayaa waxaa soomaaliya laga diiwaangeliyey toban iyo afar kun saddex boqol lixdan iyo sideed xaaladood toddoba boqol afartan iyo shan dhimasho ah halka ay ka bogsoodeen lix kun boqol konton iyo laba ruux kuwaasi oo ku sugan magaalada muqdisho iyo gobolada dalka wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda xilgaarsiin tamar wafoosiye abikar nuur ayaa ku baaqday in dhammaan shacabka soomaaliyeed ay qaataan talooyinka caafimaad ayna dhaqan geliyaan tallaabooyinka lagu xakameynayo faafidda xanuunka covid nneteen si looga gaaro dadaalada sare loogu qaadayo bidqabka bulshada soomaaliyeed waatahay dhegeystayaal wiil waxaad maqlaysaan warka habeenimoho idaacadda isnaay markana kusoo dhawaada xubnaha sarifka iyo suuqyada waxaa la diyaaraa maryam sheekh cabdi
sarafka suuqyada magaalooyinka gaar ahaan magaalada jowhar boqolka doolar gacanta hore waxa ay maraysaa laba malyan iyo lix boqol gacanta dambena waxa ay maraysaa laba malyan lix boqol iyo labaatan kun kontonka doolar waa malyan iyo saddex boqol gacanta hore gacanta dambena waxay maraysaa malyan saddex boqol iyo toban kun oo shilin soomaali ah tobanka doolar waxaa la kala siisanayaa qabashada laba boqol iyo lixdan kun gacanta dambe ee bixintuna waxay maraysaa laba boqol lixdan iyo laba kun oo shilin soomaali ah raashinka qutuldarooriga markaynu eegno galeyda madaalkeeda waxaa la kala siisanayaa kow iyo toban kun oo shilin soomaali ah digirta madaalkeeda waxaa la kala siisanayaa laba iyo labaatan kun oo shilin soomaaliya digir guduuda salbukada waxaa la kala siisanayaa madaalkeeda toddoba iyo toban kun oo shilin soomaali ah bariis caddaha kiiladiisu waxa uu marayaa afar iyo toban kun oo shilin soomaali nuskiiladu waa toddoba kun rubcuna waa afar kun oo shilin soomaali ah loorka bariis caddaha waxa uu marayaa lix boqol iyo labaatan kun oo shilin soomaali ah saliid cadeyda ayaa labaatan leheed waxa uu marayaa toddoba boqol oo kun oo shilin soomaali ah halkiisa litarna waxa uu marayaa soddon iyo toddoba kun ilaa iyo soddon iyo sideed kun oo shilin soomaali ah aada mahadsan tahay maryamo ayay taasi ahayd nala socodsiinaysa xubinta sarifka iyo suuqyada magaalada jowhar markana madaxweynaha kenya ayaa la kulmay ergeyga qatar madaxweynaha dalka kenya uhura kenyaata ayaa maanta aqalka madaxtooyada ee magaalada nairobi waxa uu ka gudoomay dhambaal khaas ah ugu yimid amiirka dowladda qatar sheekh tamiim fariinta amiirka waxaa madaxweynaha kenya usoo diray doctor mudlaq bin maajid oo ah ergeyga gaarka ah ee wasiirka arrimaha dibadda dowladda qatar labada mas-uul ayaa ka wada hadlay sidoo kale sidii loo soo celin lahaa xiriirka soomaaliya iyo kenya oo bilihii lasoo dhaafay madmadow xoogan uu ku dhex jiray guud ahaan dhegeystayaal warkii habeenimo aad kala socoteen warbaahinta isnaay oo idin akhrinaysay anigoo xaliimo cali ibraahim intasi ayaan kusoo afmeerayaa warka waxaa farsameynayay injineer zaki tan intaan ku kulmi doono warkankii saxiga nabadgelyo